waayaan ku bilaabo marka hore sa aad u aragto dilka bilaal assuudaani oo ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreeya ururka daacish ee soomaaliya saraakiisha ajnebiga dabcan waa wax hadda detail badan lagama hayo laakiin ka dowladda soomaaliyeed waan arrin aan aada usoo dhaweynayno in kooxaha hargexsada ah gaar ahaan hoggaankooda madaxa laga guro intii dhallinyarta ay iyagu ay dabka ku shidayaan ay ahaan noqon lahayd dadkii dhibanaya marka arrin ay dowladda soomaaliyeed soo dhaweynayso waaye waa garta maxaa laga yaqaanay ninkan iyo wuxuu ka u qaban jiray isas iyo saameynta uu ku lahaa falalka argagixisada ee soomaaliya ka dhaca dabcan daacish saameyn ahaan soomaaliya hadda kuma awood badna laakiin waa koox mar walba khatarteedu ay soo weynaan kartay isagu qof dee dabcan madaxdooda influenshal-ka uu ka mid u ahaa laakiin hadda tabar weyn oon ku ogeyn oo daacish oo hadda ay soomaaliya aan maaragtay khataro ah oo laga dareemayo ma jirin